عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب نوم الرجال في المسجد baabu xukmi nowmi rajuli bal ninka ama rijaali oo ragga seexashadooda ay seexdaan filmasjihi masjidka dhexdiisa xukumka uu leeyahay iyo caddayntiisii ayuu baabkeedii yahay waxaa baabkii kan ka horreeyey nooguma sugnaa nowmulmara filmasjid malaa in yar baan maalintii dhaweyd ka tegay makaan haddana dib u xusuustay xadiidkii ay inoogu dambeysay baabkii haweeneydu inay seexan karto masjidka iyo cibaaran markii malaa aan dee yar iloobay ammaan ka tegay oo qaalat caaishatu faqultu lahaa maa sha'nuki laa taqcudiina macii maqcadan ilaa qulti haada qisada waata aan soo aragnay markay fadhiisatay iyada la fadhiisataba beydkaas bay ku inshaadaysay aynu soo aragnay iyada dee inshaheedii iyo dee beyd ay leedayba ahaa caaisha weydiiso waxay tidhi qaalat caaishatu faqultu lahaa waxaan ku idhi maa sha'nukii xaaladaadu maxay tahay oo laa taqcudiina aanad fadhiisanayn maci aniga macayga maqcadan meel la fadhiisiyo majlis ilaa ad ila fadhiisato qulti waxaad odhanaysaa hadaa beydkan baad oo yowmulwishaaxi min tacaajiibi rabbina baad ku inshaadaysaa qaalat caaisha waxay tihi faxadatatnii bi hada alxadiid macnaa markay dhowr malaa goor kaba maqashay ayay beydkan iyo sababtiisa iyo waxaanay igu soo celcelinaysa weydiiso qisadii aynu soo marray waa qisootay bal halkan haddaan dumarkii soo maray iyo xukunkoodiiyo wixii kuba tacalluqsanaa raggii hadday seexdaan masjidkii bal waxaa xukumkiisu yahay taas baa baabkeedii uu yahay esa inoo iman doontana xukumku kolley waa bannaan yahay weeye in la seexdo jumhuurulculamaa qowlkood ibnu cabbaas baa laga soo naqliyey inuu leeyahay hadduu dee salaadni ku doonayo inuu tukado mooye si kale in loo seexda inay karaaho tahay imaam maalikna ibnu mascuudna guud ahaan malaa dee masjidkii oo waxyaalihii loo dhisay taasi ahayn guud ahaanba waxuu leeyahay ma habboona imaam maalikna ruuxii guri lahaa oo isaga dee gurigiisi ha ku kaaftoomo uu leeyahay oo kaa ay karaaha u tahay kii laakiin aan meel lahayn oy uba bannaantahay bal taasna waa tafsiil imaam maalike axaadiiaan arki doonaa kolley xukunkaa guudna waa jawaaskii waqaala abuu qilaabata wuxuu yihi can anasin anas isagoo ka warinaya qadima waxaa yimi rahdun jamaaco min cuklin reer cukli ah ayaa cala nabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga u yimaadeen fa kaanuu waxay ahaayeen fi sufati makaankaas sufada lagu magacaabayay bay deganaayeen kolley xadiidkani waa qeyb xadiidaynu horena u soo maray dibna u soo noqon doona nimankii cukli iyo curayno iyo kaba koobnaayee madiine intay yimaadeen iyagoo dee sooba islaamay markay ku yar xanuunsadeen rasuulkii ilaahay geela uu diray ee markii dambena geelii qaaday ee bal xukumkii xiraabada laguba fuliyey taas bay ahaydba markaa wuxuu u daliishanayaa bukhaari arrinkan jawaaskii iyo inay bannaan tahay ee nimankani way yimaadeenoo fa kaanuu fi sufa sufaduna meel masjidka rasuulka ilaahay xaggiisa dambe ku taaloo hadhaysnayd bay ahaydoo dadka dee iyagu fuqarada ah magaalada aan wax ku lahayn ay geli jireen oo kuwani ay kaba mid ahaayeen dee muddaday joogeen dee kuwo kaloo ka badanna way gelayeenba marka maxay taas de kol haddii dee makaankii masjidkii kaba mid yahay iyagu ay halkaas ku sugnaayeen hoy kala lahayn way seexanayeen weeyaanoo waa seexashadii markaa masjidka la seexanaya jawaaskii ayuu bal matalan tani daliil u tahay dee kol hadday sufadu meel masjidka ka midaba ay ahayd xadiidkuna waaynu soo maray kolleyna waanu soo celcelin doonaa meelo dambe laakiin waqaala cabduraxmaan ibnu abi bakrin wuxuu yidhi kaana asxaabu sifati alfuqaraau asxaabtii sufa ee fuqarada ahaa waxay ahaayeen kollay xadiidku in yar ka soo qaatay dee dadka muslimiinta ay marti u ahaayeen baa xadiidka intiisa dee kusoo xigtay kuba sugnayd ee khabarka kaana dhacaysay waana xadiid dheer oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mucjisadii dee soo noqnoqotay ee ahayd cunto koobnayd inay dad aada iyo aada u badan deeqdaba mucjisadaasoo taghiiru dacaamba isagu kulansanayay barako kaloo qoyska abibakar iyo bal karaamo kaloo abibakar lahaana meesha iyadna ay jirtay bal matalan taas weeyaanoo waa xadiidkaa dee intay dad martiya uu kaxeeyey dadka asxaabu sufaa abubakar yidhi sii cashaysii cabdiraxmaan iyo qoyskiisii isaguna rasuulka ilaahay kuba soo noqdo mar dambe uu yimi iyadoon la cashaysiino bal taasi waa qiso dheero kale dee riyaadsaalixiin kuba imaam nawowi kuba soo naqliyey innagana calaamaatu nubawaya imanayse macnu waa maxay asxaabu sufa dee dad fuqaray ahaayeen muslimiinta marti u ah halkay gelayeen sufadan bay gelayeen sufadiina masjidkii bay kaga mitode markaa masjidkii bay seexanayeen weeye iyadna waa daliilk kii hore xaggii uu kaba daliishaday tana u daliishaday xadaثna msdd qala xadaثna yaحyى can cubaydالlahi qala xadaثanii naafic qaala akhbaranii cabdالlahi anahu kaana yanaam kole sanadka dhammaan waan soo wada aragnay yaxyahana waa yaxya alqadaan cubaydullaahina waa cubaydullaahi bni cumar naafic baa wuxuu yihi akhbaranii waxay i waramay cabdullaahi waa mowlihiisii cabdullaahi bni cumar oo wuxuu iigu waramay annahu isagu kaana inuu ahaa yanaamu mid seexda walxaal huwa shaabun uu dhallinyaro yahay aabbihiina magaalada waa deganaaye laakiin waa nin dhallinyaro ahaayo aczab oo doob oo laa ahla lahu tafsiir bay acsabtii u tahay wax sawjuu leeya jirin markaa guri uu lahaa isaga gaari ma jirin ayaa wuxuu seexanayay fii masjidi nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay masjidkiisa tanna waaba daliil kii hore kaba sariixsan walow kuwa horeba arrinta ay kuba caddaayeen oo ibnu cumar isagoo weliba dee gurigii aabbihii jiro inuu masjidkii rasuulka ilaahay seexanayay intii aanu xaasaysan intii aanu guri gaara yeelanba oo bal matalan ruuxii shaabka ahaa ama acsabkaa doobkaba seexashadii iyo jawaaskii xadiidka way nooguba sugantay intanu ka soo qaatay xadiidku waa dheeriyo waanu soo celcelin doonaa umuuro kalena waa kulansaday ee laakiin qaradkii dee iyo ujeeddadii baabka intii dee ay matalan kuba sugnayd ayuu sheekhu ka soo gooso dee sheekhuna in badan buu axaadiida ikhtisaarsadaa ikhtisaarka axaadiidna dee ruuxii aqoon lahaa ee waxay bal matalan sida dee hadalku isu raacaya sida u kala hadhaya iyo siduu isugu xidhanya taa aqoon u lahaa wax isku xidhan aan kala reebahayn oo kale waa u bannaanyah kol haddii qaybtan uu goosanaya qaybta kale ay ka gooni tahay oo aanay dee isku xidhnayn oo xaggaa macnihii iyo waxyaalaha aanay iskagaba xidhnayn bal markaa lafdigu kolley macnu waa inoo cadiya laakiin waxa weeyaan aczam markuu sheekhu qabanayay ayaa wuxuu ku fasiray hayru mutasawij waa ruuxa aan xaaska lahayn sheekhuna wuxuu uhi walmashhuuru fiihi cazib bifatxi lcayni wa kasri zaai walawalu luqatu qaliilata maca ana alghazaasa ankaraha waa arrin luqo ku tacalluqsan oo wuxuu leeyahy lafdigan aczab waa laga badan yahay marka la eego macnahan macnahan waa laga badan yahay saa daraaddeed oo looga badan yahay ayaa dee afcal haddii uu mudakari jiro faclaabaa imanaysa mu-anadkiisa axmar xamra iyo asfar safraa iyo bal matalan taas oo kale ee imika aanay casbaa soo naqlin markay haweenayda tahay waa luqo laga badan yahay laakiin muxuu leeyahy waxa mashhuura cazib saasaa taalla fatxulbaari dhammaantiina way u wada taallaa maha nuskhadayda un maha waa sheekha wax ka dhacay weeye caynta in la fadxiyo za-dana la kasriyo kolleyna waa sabqu qalamina sheekh weeye qalam ama sahwi sheekha kaba dhacaya sawaabku in la yidhaa weeye za-da labadaba waa la fadxinaya cazab taas bay tahay in kolley sheekhu hadduu halkan sani ay kaba dhacday muqadimadoo kale kitaabka hadiyusaari iyo mar dambe oo xadiidkani adigu soo noqday inay qeyb ruyo ah iyo wuxuu manaam uu arkayna xadiidka weyn laba socotay kitaabu tacbiir intaba wuxuu ku dabdiyay cazab bifatxi za ee waa halkan weeye laakiin sahwigan maanta sheekh ka dhacay qolooyin ay taqliiteen oo dee cawnulmacbuud saaxiibkiisa oo kale markuu meelahan masaajida isba joogo waa dabdigan xaafid ama dee waa taqliid uun iyo maxamed maxyudiin nuskhadiisa u cawnulmakuleeya sunanta abi daawuud iyo qolooyin waa iyagoo halkan cibaaradanun ku kadsoomay oo taqliitay ayay ku dabdiyeen ee la kasriyaa ma jirta waxa weeye sawaabku waa casab haweeneeda nafteeda casab baa la odhanaya barkood casabatun haba soo naqliyeen bal waxa weeye luqada sawaabkii sababtuna muqadimada kitaabkana iyadoo saxan bay ku sugantahay markuu xadiidkan soo celiyay kitaabu tacbiir ru'ya de kale waa meel dambe oo mujaladka labiyo tobnaad iyadana sheekhu wuxuu kuba dabdiyay zaada fatxadeedeen bal halkan waxaan leenahay un waa sahwu min asheekh halkan ama min alimaam macnihiisa laakiin kale waa inoo cadyahay wuxuu uhi musanifku xadaanaa qutaybat bnu saciidin qaala xadaanaa cabdulcasiis bnu abi xaasimin can abi xaasimin can sahli bni sacdin qaala anahu qaal sanadka dee waynu iyadnoo soo wada aragnay cabdulcasiis ibnu abi xaasim iyo abuha abi xaasimna waynoo horeeyeen labadnaana isdhalo hiqaadii ruwaadda kaba mid ah midna taabici yar yahay midna atbaacu taabiciintii kaba mid yahay abu xaasimkan imaka aan haynee sahal ka warinaya horena aynuu soo aragnaynaa magaciisa salamat bnu diinaar baa la yidhaha waa nin zaahid ahaayoo siqaaru taabiciin horeynuu soo maray waayo abu xaasim kalaa jirto caawaba inoogu imanayo isna taabiciya oo aada u soo dhow baa jira ee balkan sahal markuu ka warinayo waa salamat bnu diinaar kaasi nin kalu kaba warinaya markaasaan magaciisana arki doonaa qaala wuxuu uhi jaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi ayaa yimi beyta faatimata faatimo gurigeedii buu yimi waa inantiisii falam yajid muu helin caliyan cali oo sawjkeediiya filbeyti gurigii kamuu helin faqaala wuxuu yidhi ayna bnu camiki inadeerkaa meesh waa sawjkeedii rasuulku tanuu kaba cabiray gees horta dee faadimo ilmaadeer may ahayne rasuulka ilaahay bay ilmaadeer ahaayeen ee dee qaraabada bal matalan ruuxa qaraabadiisii oo dee markaa xataa dee tanba noqotay kolkal waa laguba idlaaqi karaa qaraabada aabihii oo kale ayna bnu camik inaad erkaamiye buuhi waxaana halkan shuraaxda ay yidhaahaan cibaaradan waxaan u odhan ayna caliyun iyo ayna zawjuki iyo waxbaa yar dhex maray calina guriga cadhu ugaba tegayba bal markaa waa iyadoo uu kuba dejinayo qalbigeediina waxaweeye waxyaalahan galay ama cadhada iyo waxaas kagaba saarayo uu leeyahay dee zawjnimada kasoka waa qaadhi nasiibkaagii waa inadeerka waa qaraabadaadii oo dee ujeedadu maaha inay wax saasoo adee kuba kala fogaataan ayna bnu camik qaalat waxay tidhi kaana waxaa beynii aniga dhexday iyo wa beynahu shay waxbaa na yar dhex maray faqaadabani uu ii cadhooday markaas dee kolley muqaadabaduna labada dhinac bay imanaysaa waa dad isu cadhoodeen fa kharaja uu baxay falam yaqil ma harhgelinoo cindii aniga agtayda yaqil waa min alqayluula marka la eego maadiga waa isla mid oo qaala iyo qaalo ayay noqon qaala uu yidhi iyo qaalo uu hargalay oo ama lasayskii ama istiraaxadii dee nisfa nahaar oo kale dee mudaaricay ku kala duwan yihiin oo midna waa qaala yaquulu midna waa qaala yaqiilu iyo dee masarkana way ku kala duwan yihiinba wey bal matalan taas weeyaanoo malaa xaafidna meel dambu kuba soo qaadayo aimadii ama culimadii kaba mid ahaayo halkan dee laqsi ahaan ama hal xidhaalo kaba dhigayay ayaa muxuu yihi qaala qultu qaala nabiyu qowlan saxiixan markaasuu haddana qultu qaala nabiyu markaa midna wuxuu uga jeedaa qaala nabiyu hadalkaygana waa qowl dee qowl saxiixuu yihi midna qaala nebiyo macnaa u hargalay ah oo laakiin ta kale uu leeyahy de hadalkaasi waa hadal runoon saa leeyahay oo kale u jawaabayaa muxuu yihi fabni minhu lmudaarica taban yabin bacna waxaad ficilka ka binaysaa dee maadigan aad ku warwareegaysa iska daayo mudaaric markaa waxaad qarinaysa markaasoo cadaado arrintan aada u jeediyo taas oo wixii khaafiga ahay meeshan kuba qarsoona markaas bay cadaano dee markaa midna yaquulu buu noqonaya midna yaqiilu imaka waa dee tii yaqiilu weeye falam yaqil muu hargelin cindii aniga agtayda muu hargelin faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi biinsaanin insaan waa laga yaabaa sahl inuu hayo waayo xadiidka inuu sahal un mooye wax kaloo la socday inooma sugna insaan buu ku yidhi undur eeg ayna huwa bal halku joogo halkuu ku sugan yahay iyadu waa tan tidhi uu baxay aqalka muu hargelin bay tidhi ee bal waxau yidhi soo eegoo halkuu ku sugan yahay bal soo hubso fa jaa ninkii baa yimo faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allahi huwa fi lmasjidi raaqidun waa halka maxalu shaahidku seexashan baan uga jeednaa masjid laba seexdiyo wixii kuba tacalluqsanaa huwa isagu raaqidun wuxuu hurdaa fi lmasjid waana waqtigaa dee dadku ay guryahooda tagaanee bal maalan cadcadu ay kulaataan ama waqtigaa dee duhur ku dhoodhow yahayba waxa weeye masjidka ayuu hurdaa taas buu yidhi waxaa jirta riwaaye in dambayso kitaabka meel dambe kuba iman doonta inay uu kuba sugan tahay riwaayada dambe inuu rasuulka ilaahay ku yidhi ayna bnu camik faadimu ku yidhi waxay tidhi qaalat fi lmasjid halkana iyadoo uu baxay unbay tidhi laakiin nin baa soo arkay inuu masjidkii ku sugan yahay ninkii uuba diray kollaytay kuba jamciyaana waxa weeyaan unoo dee halkan in undur ayna huwadan iyadoo dee iyaduba u sheegtay masjidka bal xaggu masjidka kaga sugan yahay iyo halkuu ka joogo dee inuu utaguu doonayaa ee bal waxa weeyaan soo egun inuu taa maqsuudku yahay faqaala fajaءa rasuulkii fajaءa faqaala yaa rasuul اlah huwa fi lmasjid raaqid maxal shaahidku waa intan fajaءa rasuulu اllahi salى اllahu calayh wasalam rasuulki ilaahay baa yimi walxaal huwa mudajicun uu jiifo oo qad saqada uu dhacay ridaauhu go-iisii can shiqihi dhinaciisii oo dee go-i ayaa dhinaciisii oo malaa wax kalena muu xidhnayno go-na waa huwanaa waxna waa guntanaa markaa markii uu seexday baa dhinaciisii uu ka dhacay oo malaa dhinaciina kamuu xigin xaggii dhulka waasaabahu waxaa asiibay turaabun ciid baa asiibtay oo cali radia allahu canhu markaa uu jiifay ee maradiina ay ka dhacday dhinaciisiibaa ciiddii dee masjidkuina waa ciiduna wax kale muu ahayne tiibaa dhinaciisii gaadho asiibtay fajacala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu gudagalay yamsaxu canhu inuu ka daadinayo ciidan uu ka masaxayo wayaquulu uu leeyahay qum abaa turaabin qum abaa turaabin qum kac abaa turaabin ya abaa turaabin xarfu nidihii baa xadfane abaa turaabow qum abaa turaabin iyadana waa mulaadafo iyo nooc mudaacabo ah iyo bal waxa weeyaan taskiini bal iyo dee bal wixii isaga keenee gurigiisii kaba soo saara iyo bal umuurahan si uu qalbigiisii ugaba soo saaro uga saaro ayuu kunyadan markii dambe uu kaba jeclaa in abulxasan la yidhaha tan buu kaba jeclaa dee barhkoodna dadka qaarna baryaha dambe waxyaala bilaabeen caybaa bay kaba dhigi jireen laakiin waa kunyatii uguba jeclo siduu sahalba yidhiye bal maalan taas baa rasuulka ilah yihi qum abaa turaabin qum abaa turaabin bal xadiidka iyada ta inooguba sugan halkan cali guri buu lahaa waana kan masjidka yimi walow dee qaradkan ama arrintani ay keentay dee habeenna may ahayna waqtigaa qayluulay hayde laakiin bal seexasho ruux gurile uu seexdo masjidkii way nooguba sugan tahay ka ibnu cumarna waxay nooguba sugnaa dee ruux shaaba iyo seexashadiibaaba iyaday nooguba sugnayd oo bal markaa waxaan leenahay dee si guud iyada waxa weeye arrinku waa jawaas waa ibaaxo maaha waxani waa sunne waa mashruuc taas eh waa jawaaskii iyo bannaanidii bal taas eh umuurihii loo dhisayna mahay laakiin waa bannaanidii dee arrinku inuu taasi ay ruux ama ragga seexashadii ay masjidka seexanayeen ama waqti la seesa ama waqtigaa harhgalkii uu kuba harhgelayo kale bal inuu bannaan yahay ayaa inooguba sugnaa inagoon kala farqin ruuxu hadduu guri leeyahay haddaanu lahayn walow imaam maalik tafsiilkaa hore aynu kaba soo naqlinay oo baltaa jawaaskeedu way inooguba sugan yahay arrinku waa jawaasun waataa bacda saxaaba karhi jirayna ama ruux dee waxa weeyaan aan soo aan soo naqlinay saa ibnu mascuud oo kale waxyaalaha kale inooguba sugan mumaasaxatu lmuqda bimaa laa yaqdabu minhu bal yaxsulu bihi ta'niisu bun ruuxii cadhaysnaa oo lagula kaftamo waxaan dee kasii cadhaysiinahayn oonu ka cadhoonahayne bal isagii uu ku furfurmayo ama cadhadiiba ay kaga ba-ayso sian rasuulka ilaahay yeelay welad cid aan hayn imika abu turaab dee turaab weladkiisii maaha dadka waxaa loogu kunyoodaa ilmo uu dhalay ama ilmo yaan u dhalinba waa loogu kunyoodaaye dee waxaa weeye takniyatu bikayri lwalad wey waxaan walad ahayn boo la ysuguma kunyoodo tanna waabay noogu sugantao dee calina waa taas laqab haba ahaato suuro kunyo leh dee arrinkani markii dambe uba shuhuroobay bal taas oo kale in waxa weeye bal umuuro kale oo kolley inoo yar dambeeyaana way nooguba iman doonaanoo fadaaisha caliya meelo ee waxyaalaha kale kuba sugan mudaaraatu sihri wa taskiinu taskiinuhu min qadabi ruuxii dee xididka ama gacal sihirgii oo kale bal mudaaraadkiisii iyo isagii bal wixii si cadhada loogaba biyo hadduu cadhaysayay ama umuurahan oo kale bal umuurahan sa mudaacabada masaxada rasuulka ilaahay yeelaya bal ficilkan uu laba tegayo umuurahaas taasi way nooguma sugan iyada waalidku inuu geli karo dee aqalkii inantiisa haddii bal matalan zawjkii oon jooginna dee waaba waalidkeed ee bal taasna xadiidka way nooguma sugan yahay حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أنه قال يوسف بن عيسى horey nuu soo maray ibnu fudaylna waa suurtagale maxamed ibnu fudayl baa la yidhaha magaciisu waa maxamed bal markaa adabi aabihina fudayl ibnu ghaswaan baa la yidhaahaa waa maxamed ibnu fudayl ibnu ghaswaan kolley reer dabana waa loo tiiriyaaye laakiin waa mawaalidii iyagu aima kala duwani maxamed marka la eego way tawsiiqiyeen bal taas waana kutubta lixda ana riwaayo ku leeya atbaacu taabiciintiina dadkii ugu dambeeye weeye aabihiina waa dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa isaguna waa iqo kutubta lixdaaba ku wada sugan fudayl ibnu khaswaan ama abuxaasimkan waa kii aan sheegayne abuxaasimka aan idhi sahl ibnu sacad buu ka warinayaa salamat ibnu diinaar baa la yidhaah cabdulcasiisna aabihii ah waa siqaara taabiciin weeye nin zaahidana uu ahaa caabid ah abuxaasimkani waa ka weyn yahay reer madiine isku yiin kunyadan way wada wadaagsadeen waana laba taabici laakiin waa taabici dhexe isagu salmaan baa magaciisa la yidhi kaa hore haddaan salama nidhi kan abu hureyre ka warinayo kaa hore ka weyn salmaan baa magaciisa la yidhaa waa dee kolley haweeney ma reer loo nisbeeyo mala haweeneydii xoreysay reerkoodii weeye waa salmaan ulashtaci ashtaca kamuu dhalan waxaan filaya waa dee reerka waa reerkii adigu warihiisii lahaaye abuxaasimkan bal salmaan baa la yidhaha waana nin taabici oo iqa oo ka weyn ninkaa hore ee abuxaasimka horeynu soo maray qaala wuxuu ihi abu hurayra ra-aytu waxaan arkay sabciina toddobaatan min ahli sufati reer sufa kaba mid ah asxaaba sufa ama ahla sufa toddobaatan ka mid a abu hureyra waqtigiisii arkay hal sufadna waa ta aan soo sheegnay bal markaa dee kolley intanun mayhayna way kaba badnaayeen waxaana jirtay abu hureyra intaanu sooba islaamin aanu madiine iman toddobaatan kalo asxaaba sufa ahaa ee intooda badan oo biru macuuno lagu wada laayay iyadoo rasuulka ilaahay diray oo uu dacwo u diray dee halkaas uxud dabadeed halkaa lagu wada laayay abu hureyra markaa kuwaas muu soo gaadhinoo dee waa asxaaba sufa intan way kaba badnayn kolle ayma dhowrina kutub bay kaba qoreen ay ama dee wax kitaab u khaas yeela iyo sa abu nucaym oo kale xiliyadiisa uu ku tatabucaaye qolooyin tatabucay baa jiray oo dee bal matalan markaa tiro intan ka badan gaadhsiiye kol ay yaraadaana way jirto ama jihaad iyo waxyaala ay u baxaan ama dee barhkood magaaladiiba ay galaan kol ay badnaanayeenna way jirtee bal dad saasay ahaayeen oo fuqara ah haddaba abu hureyra wuxuu leeyahy waxaan arkay toddobaatan reer sufaa isba mardegi sufee maa minhum kamuu mid ahayn rajulu nin calayhi korkiisa ridown maro sare ama wax uu dusha ka huwanyay isagu lahaa macnaa laba maro kollay nin wada lihi ma jirin ima isaarun waxaan uu huwa yahay uu ruuxani gashan yahay ama waa isaar bu aha maro uu guntan yahay waa ima kisawn ama waa maro kaloo dee laysku dado uunoo la huwado iyadoo xataa wax uga hooseeyaaba aanu jirin waaba tanoo say samaynayeen qad rabaduu ay xidheen fii acnaaqihim intay san isugu soo dadeen saynu halkii abwaabtii dee xaggan libaaska iyo markaa aynu kuba soo maray luquntoodii intay saa isu dhaafiyeen markaas saa ay luqunta ugu soo xidheen maradan ay isku dadeen dee balka kolna way kala kici kartaa waana kan inoo sheegayo fa minhaa waxaa kaba mid a say ka yeelayaan taase maa yabluqu wax gaadhaya nisfa saaqayni labada saaq bartankooda wa minhaa waxaa kaba mid ahaa maa yabluqu lkacbayni kuwa kuraama u gaadhayo maro roombaabay ahayd fa yajmacuhu markaa ruuxii ama iyaga kaba mid aha uu ururinayo uu isu geynayay biyadihi gacantiisa karaahiyata an turaa cawratu waa markaa uu salaadii tukanayay baa mar in cawradiisa la arka isagoo nacayo macnaa maradan uu huwaday ee uu markaa haddana isweydaariyey uu halkan iskagaba soo xidhay dee labadeedii dhinac kolkol way kala tegayaan labadeeda daraf markaas si aanay cawradiisu u muuqan ayuu gacanta ku haynayay halkan oonay dee intan aanay u kala bixin bayne wax isku tolan maaha waa taasuune bal haddaba dad saasa ayaan arkay maxalu shaahidku uu soo qaatayna sheekhu raximah llahu tacaala waa asxaab asufa makaanka masjidka xaggiisa dambey gelayeenoo dee masjidkay seexanayeen weeye waa dad aan guryo lahayn ehel ku lahayn madiinana fuqaranaba ahaa halkaasay gelayeen oo dee arrinkii baabku inooguma baasnaa dee waxa weeyaan jawaasu nowmi nowmi rijaali fi lmasjid ayaa tanna inooguma sugan sida dee labadii hore iyadna asxaabu sufa kuba tacalluqsanaa laakiin way dambeeyaan iyagoo dhaadheere iyaru kaba soo qaatay eenu kuba soo aragnay mucalaqa labada mucallaqaha baabu salaati idaa qadima min safarin salaadii ayuu baabkeedii yahay laba tukanayey ama ruuxu inuu tukado salaad idaa qadima hadduu ka yimaado min safarin oo ruuxii safar buu kaba yimi marka uu safarka kaba yimaado bal salaad laba ragcadoodba ha u yaraatee uu tukado mashruuciyadeed iyo baltaas inay tahay wax mashruuca caddaynteedii buu baabkeedii yahay wa qaala kacbu bnu maalikin kacb bnu maalik wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa qadima min safarin safar markuu ka yimaado markuu safar ka yimaado badaa wuxuu ku bilaabi jiray bilmasjidi masjidka oo dee guryihiisa masjidkay dhinaciisa ahay guryaha muu geli jirayna horta masjidka ayuu geli jiruu ku bilaabi jiray fa sallaa fiihi salaad buu ku tukan jiray bal qadcadani waa qadco mucallaqa laakiin xadiid dheer waa xadiidkii kacb bni maalik iyo towbadiisii markuu tabu kaba hadhay isagii labadii nee kale ayay intani kaba mid ahayd marka waxaanu inoo sheegayaa markaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh safar ka yimaado horta guriga ma geli jirin masjidkuu ku horreyn jiray markaa taasi bal waa ficilkiisii oo salaad buu ku tukan jiray bal qowlkiisna waaba kan wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa khaalid bnu yaxya qaala xadaanaa miscarun qaala xadaanaa muxaarib bnu dihaarin can jaabir bni cabdillaahi qaala anahu qaal sanadka waxaan filayaa inaynu soo wada maray khalad ibnu yaxya waa hubaayada miscar ibnu kidaam imaamkaas laba yidhi la arkaa inaan mubaaragnaynu haye man kaana multamisan jaliisan saalixan falyalzam xalqata miscar ibni kidaami bal kaas waa mid muxar ibnu dithaarna kolley waa ninaan filaya inaan soo maray reer kuufaah qaadi ah hiqa ah imaamu zaahid ahoo taabiciintii yaryarayd qola kasii yaryare adugu kaba midoo kutubta lixdaaba riwaayo ku leh kolley kutubtan taraajimta sida tahdiibu tahdiib iyo dee kutubta kale ee tarjamadiisa iyagu dhigtaa waxay soo naqliyeen simaak ibnu xarbin baa hadalka lahaaye inuu yihi dadkii ahlaljaahiliya ninka marka lix khaslo laga helo ayay dee sayid ka dhigan jireen markaasay dee ugaaskooda ama sayidkooda kaba dhigan jireen waa dadka dee jaahiliyad eeg waxay ictibaarinayeen lixdii muxuu yihi alxilmu wاsabru wshajaacatu washajaacatu waa markaa wاsakhaau wاlbayaanu watawaaduc manaa lixdaa khaslo ninka laga helo ayaa sayid laga dhiganayay waa taysay ku qiimeynayeen waa arrintan mid waa dulqaad inuu leeyahay sabr inuu leeyahay saas yahay geesi inuu yaho shajaaco yahay asakha deeqsi inuu yahay albayaan oo ah fasaaxo iyo hadalkarnimo iyo tawaaduc tawaaducoon aan kibir lahayn oon dadka iska weynaysan macnaa lixdaa khasal ninka laga helo ayay sayid ka dhigan jireen markaasaa wuxuu raaciyay hadalka walaa yakmulna bilislaami ilaa bilcafaafi markay walaa yakmulna fi lislaam islaamka markaynu eegnana dee lixdaasi hadday ruuxii isuba wada raacdo oona ruuxu dhowrsoonoo cafiifa ahayn qiimama yeelanayso marka islaamkana waxay ma taab noqonayaan waxay ku taab noqonayaan cafaaf markaasuu dhi waqad ijtamacna fii hada rajul muxaarib ibnu dithaar buu sheegaya intaasoo khasaaleya ku kulantay oo muxaarib ibnu dithaar ninkaa aan layn nin hiqo imaamo zaahida haddaan ku celiyay khasaashii waxay dhaheen may boqoran jirin ama sayidka may dhigan jirin dee boqor weyn oo iswada gaarsiiya may lahayn baab dee waxa weeyaan lix khaslo mooyo alxilmu taas iyo wاlصabru wاshajaacaةu wاsakhaau wاlbayaanu watawaadc walaa yakuuna fi اlislaami ila biاlcafaaf markaasay yidhaheen intaa khasaasoo dhamid muxaar ibnu dithaar way ku kulanta cafaafkiina waa leeyahay lixdii arrimood ay qiimeyn jireen ahlaljaahiliyana lixdiina way kuba kulantay bal waa muxaar ibnu dithaar ninkaa weeye can jaabir ibni cabdillaahi qaala ataytu nabiya salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baan u imi walxaal huwa fi lmasjidi masjidka uu joogo masjidkuu joogay qaala miscarun miscar baa wuxuu yidhi uraahu waxaan u malaynayaa qaala duxan kolley uraahu damiirka baariska ee mafcuulka dhacaya waxaan ka dhigaynaa muxaarib oo xadiidka uu kaba warinayay horta wuu yimi oo rasuulka ilaahay masjidkuu jooge waxaan u malaynayaa buu leeyahy qaala inuu yidhi muxaarib xadiidka markuu noo warinayay duxan waqti barqaan masjidkii rasuulka ilaahay uguba yimi isaguna dee jaabir buu ka soo naqlinaya faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi salli ragcatayn bal laba ragcadood tuko wa kaana lii waxaa ii sugnaa calayhi cala nabiyi sala allahu calayh wasalam daynun dayn baan ku lahaa faqadaanii daynkii waa ii guday wasaadanii weliba waxba iigu daray intii aan ku lahaa ima siin eh waxba ii kordhiya bal dee daynkuna kale waa xadiid uu soo celcelin doono axkaamta badanuu leeyahy daraaddeed waa dhowr iyo labaatan meelood buu ku soo celcelin doonaa halkan inooguba horeyso kol uu dee gaabiyasan oo kale kol uu dheereey mawsuul ka dhigo kol uu mucalaq kaba dhigo waa soo celin doonaa mala meelaha bukhaari kalaamkiisa iyo kolkol xadiidka waxyaalo iskhilaafuu kuba sugan yaho ruwaadda haddee riwaayaadkaa badan ay kuba sugan yihiinna markuu kala raajax heliyo umuurahaas kitaabu shuruud bay kuba iman doontaa waana halka xaafidiinta badanoo kuba sharxee lawa xadiid aada u soo celcelin doonee waxaanay ahayduun iyagoo dee safar buu kasii maka halkan inoogu baabu salaatiida qadiima min safar laftigeedna safar ma jire laakiin jaabir markaasuu safar ka soo galay macnaa markii horeba rasuulka ilaahay bay wada socdeen awr uu markaa watay oo fuushayaa la gaabiyey oo la hadhay rasuulka ilaahay baa intuu soo gaadhay uu dadku ka dambeeyey uu gujiyeyba awrkii noqdayba mid waxa weeyaan bal iska daadee socodkii inuu badiyo un maahee wuxuu kaba badiyey wixii kaloo kolba waa joojinaya si uu dadkii dib ugu joojiyo dadkii aan uga dhex bixin markaasaa rasuulka ilaahay yidhi awrkan iga iibiyo markii hore dee waa ka meeraystay oo waa ka keliyu lahaaye ugu dambeyn waxbay ku heshiiyeen oo uu kaba iibiyo markii uu dee awrkiibuu waday markii safarna uu ka soo galay oo dadku ka yar dambeeyey markaasuu rasuulka ilahi yidhi ord masjidka galoo laba ragcadood ku tuko markaa tii horena ficilkii rasuulka ilaahay baan haynay tanna saxaabigan buu amray markii dambena awrkiina waa siiyey daynkan uu sheegayana ina isagaa bal maalan yidhi aan ku gaadha madiinay taa ku heshiiyeene daynkiina lacagtii intuu siiyuu weliba u kordhiyey iyo haddana awrkii u celiyey awrkii u celiyey salawaat ullahi wasalaamu calayh bal markaa laakiin xadiidku waxaan leenahay intaasba kolba tarjamo u dhigan doona waxaad maleen dhowr iyo labaatan tarjamo waa dhowr iyo labaatan xukum ama dhowr iyo labaatan faa'iido xadiidku leeyahay uu kolba gees kaba joogsan doono imanka tii ugu horreysay maxay noqotay ruuxuu safar markuu ka yimaado inuu bal salaad tukado uu masjidkii kuba bilaabo dee hadduu masjid la jaar ahaya taas oo kale xadiidka markaa dee arrinkii labadiiba midna waa qowlkii rasuulka ilahi midna ficilkii waan haynaaye waxay nooguma sugan markaa safar lanaga lagaba yimaado inay jidaysan tahay salaad laba tukado dee bal waxa weeyaana salli ragcatayni baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kolliya laba ragcadood waa wixii ugu yaraa ee dee uu ruuxa inay ragcad keliya oon dee witriya waxa ahayn oo halkan dee gaar loo tukadaa ma jirto bal markaa taas bay noqoto imaam nawowina wuxuu kuba fasira salaadan inuu u niyoonayo ruuxu salaat alquduum weeye waa imaatinki ilah baa ku soo badbaadiyey salaadeed marka laakiin masjidkii hadduu soo galay dee taxiyatulmasjidku inay wax niyo gaaroo maqsuuda ma laha waxka salaad kastoo la tukadaaba taxiyadii way noqonaysaa taxiyadna way uhoos gelaysaa dee arrintanna uu laba yimiba ee bal maalan taas dee inay mashruuc tahay waana kaa imaam nawowi taa kaba cabiraye ayaa xadiidka qowlka iyo ficilkaba inoogu sugan baabun idaa dakhala almasjida shaksigu hadduu masjid soo galo falyarkac ha tukada ragcatayna laba ragcadood laba ragcadood ha tukado waa taxiyadii masjidka xadiidkii lafdigiisii waya waynu soo socdaa wabakan xadaثna cabdالlahi بn yuسufa qaal akhbarana malik can camir bn cabdالlahi bn الزubayri can camr bn sulaymin الzuraqiyi can abi qataadaةa الsalamiyi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala bal camr bn sulaym الzuraqi kolay nisbat ilaa bani zureyq weeye waana jilib ansaara waana tii aynu intana masaajida aynu kuba jirno aan soo maray rasuulka ilaahay markuu fardaha uu dee tartansiinayey in meelaha qaayaha ay kaba mid ahayd masjid bani zureeq adugu waana halkii ulahaal yuqaalu dee markaa masjid bani fulan ma la odhan kara xadiidkuu soo qaatay reerkaasuu kaba dhashay bal waa taabici weyn oo barhkood ay leeyihiinba cahdigii rasuulka ilaahay buu dhasho aragti buu leeyahay ay leeyihiin waa nin kutubta lixdaaba ku sugan oo hiqa ah min kibaari taabiciin dibal haddaanu ru'yaba yeelan abu qataadna waa saxaabigii farisi rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam laakiin bal xarakadu way isbedbedeli kartaa dee madbacda khada baa kaba iman karee sida dabdigu waxa weeye assalamiyu siintu way fadxisan tahay laabtana waa la fadxinayaa dee ya-dina waa ya-dii nisbo waayo halka dee kitaabka inooguba iman doonaan dad kale oo assulamiyu la odhanayo macnaa waxaan leenahay ruwaadda in kuwa nisbadoodu assalamiyu ay tahay bifatxi siinna way jiraan kuwa nisbadoodu assulamiyu ay tahay bidami siina way jirtaaye marka assulamiyu ay tahay waa reerkii reer bani sulaym ayaa ay nisbadu tahay waana reer dad badan oo saxaabiyi ay kaba mid ahaayeen marka assalamiyu laydhaah jilib ansaara oo reer bani salima la odhanayay waa kacb bnu maalik iyo abu qataadahan iyo jaabir bnu cabdillaahi qolooyinka reerkood waxa weeyaan jilibkoodii weeye ayay nisbadu tahay waana kuwii rasuulka ilaahi lahaa bani salim diyaarakum bani salimata diyaarakum tuktaba athaarukum rasuulka ilaahi kuba lahaa weeye markaa laamtaa la kasriyaayay laakiin markay nisbadii noqotay ayaa halkii kasradii laamta saliim dee waxaabay ahayd asaliimiyu laba idhaae ayaa fatxa loo bedelay kolleyna ahla luqa malaa guud ahaan iyagu si kaleba kuma dabdiyaan muxadisiintana raggoodii aada u dabdiga fiicnaa waatay kuma dabdiyaan barhkood dee laamta kasradeeda laga soo naqliyana way jiraane bal waa tanoo wasalamiyu markaas de waa siinta fadxadeedu waa nisbatun ilaa bani sulaym mae bani salimaan ujeedaa iyaga laakiin markay reerka tahay laamtu way kasrisan tahay weeye bal markaas saxaabigana wataa haddii asalamiyu dhacday halkan khada bay noqonaysaa asalamiyu wey ana rasuula llahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa dakhala hadduu galo axadukum xadkiina almasiiha maska uu soo galo falyarkaxa tukado ragcatayni laba ragcadood qabla an yajlis oo axadka idinka idinka mida hadduu masjidkii soo galo intaanu fadhiisan laba ragcadood ha tukado taas buu yihi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa amar uu ina amray taas xagga cadadka marka la eego intiisa badan oo wax ka badan ma anfiyayo oo xaggaa mafhuum kuma laho oo lagama qaadanayo xadiidkan marka arinkan taxiyadiya loo soo galo laba ragcadood inaan laga badinahayn inaan lagama qaadanayo waayo xagga karada mafhuum ma laha waana culimmada waxay iskuma waafaqsanyin laakiin xagga ma laga yarayn karaa taasna haa mafhuum waa leeyahayoo dee imanka ragcaddaa witriga bal maalan gaarkaa mooyaane salaad aantaa ahayn oo ragcad keligii ma jirto ragcad keliya ma jirta saa daraaddeed laba ragcadood xaggii qilada mafhuum waa ka leeyahay oo sunnahan marka la eego taxiyatulmasjidkii laba ragcadood wax ka yar ruuxii kagama gudmayso laba ragcadood wax ka yar kagama gudmayso a'imadana ahlalfatwa malaa dee daahiriyada barhkood mooyaane kolle waxay isku waafaqsan yihiin amarkani lilistixbaab inuu yahay macnaha lilwujuub inaanu ahayne dee sunnaw yahay oo hardhow salaadii taxiyadu waa waajib la idhaha dee waayo waa tii aynu soo marnayba xadiidkii dalxa markiiuu rasuulka ilaahay ninkii weydiiye oo kale markuu yihi salaado kaloon shantaa ayd ma jira laa ilaa an tadawuca taas bal marka a'imat alfatwa waa waxay isku waafaqsan yihiin daahiriyada barhkood walow sheekhu leeya ibnu xasbiba waa sunna ayuu yidhi ayaa dee qowlkaa lagama soo naqliya laakiin tani bal waa arkaas dee waxaanu halkan dhiganayaa axaadiid bal faa'iideynaysa inaanu amarkani waajib hayn oo nin dee dadka kasoo taltallaabsanayo isagoo masjidkii soo galay oo rasuulka ilaahay arku ku yidhi ijlis faqad aadayta dadkii baad dhibtaye fadhiiso salaadiina adigu mu amrin oo kale bal markaa kolley waxaa halkan inta badan culimmadu ay soo qaadaan oo waa masaloin kolley laba cumuum tacaarudkood kaba imanaysa imanka halkan kama hadli doono waayo qaybtii kale ayaa inoo dambaysa ee waxa weeye bal ruuxu hadduu soo galo masjidkii salaadii subax dabadeed buu soo galay ama salaad casar dabadeed buu soo galay ama awqaadihii laysu diiday salaadoo kale masjidkiina waa soo galay maxaa xukunkuya miyuu tukanaya mise waa iska fadhiisanaya inuu ma tukanayo oo kale bal taas weeye in a'immada qaarkood halkan waxay kuba tegeen in de waxa weeyaan uu tukanayo san shaaficiyadii qolooyin kale waa qowlka shaaficiyada ee imaam axmed amalaa waa riwaayo ee bal waxa weeyaan inuu tukanayo oo jaanibkan cumuumkeennan bay raajax yeeleen aimada qaarkoodna waxay ka dhigaan awqaadaha salaadaha la isuba diiday inaan la tukanahayn taxiyadii masjidka aan laba tukanahayn kolley arrinkuna waxa weeyaan laba cumuum baa meeshii jira idaa dakhala axadukum lmasjida axadka idinka idinka midii masjidka markuu soo galo eeg waqti imanka halkan ma jirto la kala qaaday waa waqti kastuu soo galo masjidkii uu soo galo laba ragcadood ha tukado cumuumkaas baa halkan jira axaadiidta kalena walow waqtiyo gaara ay ku khaas tahay haddana markii la yidhi dee salaadi bacda alcasri iyo bacda alsubx iyo ma jirto salaadii maxay soo gelaysaa dee salaadii dhammaanteed bay caam yeelaysaa taxiyadiiba iyagu halkaa soo gelaya labadaa cumuum baa meesha iskaba horyimi keebaa la horraysiinaya tan weeye khilaafka culimmadu ma kan baa la horraysiinayaa waxa weeye amarkan aan hayno oo isaga waan ka soo reebaynaa cumuumkii kii kalean ku khaas yeelaynaayo markaa salaada aan sababta lahayn sida taxiyadoo kale waan kaba saaraynaa mise ka kale ayaa la horraysiinaya shaaficiyada agteeda cumuumkan aan haynay horraysiiyaan xanafiyad iyo maalikiyadna cumuumkaa kale horraysiiyaan balkeebaa raajixoo kaliya taas insha allahu tacaala way dee hadalkeeda inoo iman doona awqaadii nahyiguna intan aan awqaada ku jirnaabay iman doontaa ama mawqida marka aan galno markaasaan masalada intaa wax ka badan aan eegaynaa bal qolooyinka waxyaalahay ku kala raajax yeeleen ba weeye oo taas wey masalada kalebaa jirta hadduu ruuxiiba uu dee soo galo oo uu fadhiisto oo kale markuu fadhiistaba waqtigeedii miyuu ka tegayaa uu dhaafayaa oo kale bal taasna rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh in weliba salaad ma khudba ayuu khudbaynaya rasuulka ilaahay maalin jumcana wahayd oo soo galo fadhiistay ayuu ku yidhi hebelow ma tukatay labadii ragcadoodoo may buu yidhi qum oo dee qum farkac ragcatayn watajawaz fiihimaa buu ku yidhi oo baltaasi ay keenayso dee markaa uu fadhiisto liamrin ma hadduu fadhiisto in dee ay u habboontahay inuu kucuu tukado haddaan dee waqtigu waqti sii dheeraadiyo waqti hore aanu ahaynba kolle xadiidka kale iyo tayada aynooguba suganeen taa kaba qaadanaynaba weeyo ruuxii haddii uu fadhiistaba waayo xadiid kaleaba jirtay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh abuqadaatahan waa xadiidka sababtiisii inuu soo galay masjidkii rasuulka ilaahi fadhiyo bayna asxaabi buu arko uu la fadhiistay markaasuu ku yidhi maxaa kuu diiday laba ragcadood inaad tukato wuxuu yidhi waxaan arkay adigoo fadhiyo dadkuna ay fadhiyaanoo sidaasaan u fadhiistay markaasuu rasuulka ilaahi xadiidkan sheegay waa muslim riwaayadii markaasoo xadiidkaaba sababtaa lahaa isagina wuu fadhiistay bal markaa ruuxi dee waa taas oo kolley dee inuu ruuxu markaa masjidka soo gala taa ilaaliyo weeyo kol haddii khudbadii jumcada iyada waxa weeyaanba iyadoo lasoo galo aan salaadii waqtigaa jidaysnayn hadalkala jidaysnayn ay noqotay in la tukanayo dee iyadoo darsigan oo kale laguma jiro oo ruuxu yimi oo kale u weyse qabo iyada taasna dee waxa weeye min baabi awlay noqonaysaa inuu ruux horta uu taa u ihtimaamuu horreysiiyo uu tukado labadii ragcadood uu tukado baabulxadati fi lmasjidi xadadkii waa wixii dee weyse jabka keenaya dee inta badanna masjidka waxaabay noqonaysaa riixdii iyo kale bal taas xadadkii masjidka dhexdiisii bal taa waxaa xukumkiisa ama umuurihiisi iyo waxyaalaha kaba dhalanaya ka ratimaya baabkiisii weyn xadaثna cabdالlahi بn yuسufa qaal akhbarana malik can abi الzinaadi can اlacraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala wuxuu yihi almalaa'ikaةu malaa'igtu tusalii way ku salliyaysaa calaa axadikum axadkiin maadaama inta uu daa'imo fii musalaahu meeshii uu ku tukaday musalihiisi aladii sallaa fiihi ku tukaday intaa uu halkii uu ku tukaday fadhiyo ee uu kuba sugan yahay ee uu halkii ku sugan yahay malaa'igtu way ku salliyaysaa maa lam yuxdi haddaanu xadainoo ujeeddadu dahaaradii aanay ka jabin oo aanay weysadiisi jabin waatan salligoodni oo taquul waxay odhanaysaa allahuma qfir lahu allahuma arxamhu waa tusalidii ama tafsiirkii dee salaadoodii weeye oo intaa halkii uu ku tukaday uu joogo ee weli uu weyse qabo hataa waqtigu ha dheeraado muddadu ha dheeraato ducadan malaa'igtu waana ducaaan la celinahayne way usugna u soconaysaa oo ay leeyihiin ilaah u dembi dhaaf iyo ilaah uma naxariiso markaa xadiidka tayada inooguba sugan kolley waxyaalo kaleo inoo dambeeyaana way jiraane xadadkii haddii uu jiro oo xadai meeshii yimaado masjidkii uu fadhihi karaa waa joogi karaayo dee janaabadiiiyo waxyaalaha la mid maaha tani weyse la-aantu in hadduu qur-aan xataa dee korkii kabahayo musxafkii baanu qaadayna waa aqriyi karaa dikrigiisii kale waa wadaya darsigii waa dhegeysan karaaye laakiin ducadii malaa'igtu ay u ducaynaysay ayaa joogsanaysa ducadii malaigta ay u ducaynaysa ama xagga kale masjidka fadhigiisi iyo dee wixii kabaltaa looma diidayo joogitaankiisi iyo taas eewabataaaynu soo maray in laba seexanayo dee seexashadna nawaqadii baaba bal matalan cala axad alaqwaal kaba mid ahayd ee waxa meesha laakiin joogsanaya uun waa ducadii ay malaa'igtu u ducaynaysay bal taas baa joogsanaya bal taas wey xataa meeshiisii haba fadhiyo halkii uu kuba tukaday haba fadhiyo cibaaradan maadaama fii musalaahuna mafhuumkeedu wuxuu keenayaa ruuxu hadduu halkii ka tago uu kuba tukado meel kaloo masjidkii ka mida tago iyada taasna inay tani kaba go-ayso laakiin waxaa inoo dambaysa ruuxu intaa uu masjidkii ku sugan yahay ama uu salaad sugayo in xukumka salaada iyo thawaabka salaada iyo inuu musalli yahay uuba soconayo taas baaba ama meeshii haba fadhiyo uu markii hore ku tukaday ama meel kale ha ugagaba kaco bal matalan taasi waa laftii inoo iman doonto waxaaba markaa dhici karta iyadoo labadaa laysu geynayo fii musalaahu in laba idhaa waa meeshii dee makaankii almucadu lisalaat waa masjidkiiba taas oo dee meel kastaaba kolley waa taa inay tahay ee aanay ahayn meeshii isaga sujuuddii sabab khaaska ahayd iyo dee in tan la khaas yeeloo laba xukum laga kala dhigaana waa ixtimaale bal intaa waxay dhaafsanaa waa wax inoo dambeeya biidn illahi tacaala baabu bunyaani lmasjidi masjidka dhisitaankiisa baabkiisii weeye oo waxa weeyaan waa baabu dee bayaani bunyaad ilmasjid iyo dee masjidka dhiskiisi iyo dee waa fadliga uu leeyahay iyo umuuraha kuba tacalluqsan iyo taas buu baabkeedii yahay وقال أبو سعيد أبو سعيد الخدري وحولي كان سقف المسجد مسجد أما سقف المسجد وي مسجد كالسقف كيسو من جريد النخل لامها جيت كتمرتوها كل هو حديث إن وحوين كتاب الصيام آخر كذا أما اعتكاف كأبوابتي سكوبي من دونه oo rasuulka ilaahay iyo laylatulqadrigiibu kaga warramaya isagoo bal rasuulka ilaahay sheegay inuu ku sujuudi doono la tusay oo madaam ku arkay habeenka laylatulqadriga bayna almaa watiini ku sujuudi doono dee roobdaayo lahaana masjidka saqafkiisa wuxuu allaamaha nakhiisha una cadceedun buu celinaya laakiin biyaa ma celinayn biyaa way soo dhaafayaan ma uu soo dabal soo daynayay bal taas waa inay noo dambaysee dee waxa weeye masjidkii waa dhiskiisii bay qayb kaba mid ahayd maxaa rasuulka ilaahay masjidkiisa saqafkiisa markii laba dhisay lagaba dhigay waa laamaha nakhiish oo laysii dee si sarabka oo kale iyo laysu baaldhigay un taas bay ahayd waamara cumaru cumar wuxuu amray bibinaa'i ilmasjidi masjidka dhisitaankiisa in laba dhiso masjidkii khaasatan waqtigiisiina masjidkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo dadkii qaadi waayey uu kordhiyey waa waasiciyey waqaala waxaanuu yidhi dee waanay noo soo dambay noo soo socotaa dhiskiisiya wuxuu yidhi malaa isagoo loo hadlayo kii dee dhisaya ama ciddii uu taa u xil saaray akina naasa dadka ka astur min almadari roobka oo dee roobkii iyo cadceeddii iyo waxyaalahaas ka qariyo ka asturoo dee haddii roobdoosi ay biyihii ha celiyo bal matalan jaanibkaa adkee laakiin waa iyaaka waxaad iska jirtaa ood kaba digtoonaataa an tuxamira inaad cascasayso masjidkii aw tusafira aada cawusho oo fa taftina naasa dadkii aada fidmayso macnaa cumar baa isagu markii uu dhisayna u waasiciyey uune wuxuu ku celiyey usii waqtigii rasuulkii ilaahay dhiskiisu ahaa iyadoo lacag iyo xoolo badanna uu hayo lebinku lebinkii unbuu ku celiyey tiirarka wuxuu ku celiyey uun dee kuwii matalan jiridii nakhiisha saqafkii umuurihii uba aduu si uu rasuulka ilaahay waqtigiisii ahaa aalaadkii muu bedelin laakiin maxaa dhacday uun waa waasiciyey marka ciddii bal dhisaysay buu la hadlayo akina naasa min aliknana waa astur iyo ilaali marka astur oo dadka waxaad ka asturtaa roobkii oo ujeedadu dee roobkii masjidkii marka ay ku jiraan hadduu yimaado yaanu dee waxa weeyaan adkee si aanay usoo daroorimayn oo biyo aanay uguba iman dadkii laakiin waxaad iska jirtaa inaad casayso aada naqshadayso cawlcawsho oo waxyaalo cawlan ama casaan iyo waxyaalaha iyo naqshadayn aada masjidkii ku samayso marka ay maxay dhacdo fataftina naas dadkii aada fidmayso oo fidnaynta uu wadaana dee ruux dadkii waxa weeye markaa masjidka tukanayay iyadoo ruuxda salaaduba ay khushuuc tahay waxyaalahaas naquushta ama waxaa zakhrafadee laguba sameeyey dadkii bay jeedinayaan ay shuqlinayaanoo dadkii bay salaadoodii kaba fidmaynayaan waana tii aynu soo marnayba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh khamiiso mala aclaamun liidliidun lahayd oo abujahmin uu u soo hadiyeeyey inuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh celiyey oo waxyaalahan ay leedahay daraaddeed u yihi salaadaydiiba iga jeedisay ama igaba shuqlisay waa waxaan sooba marnay haddaba tan buu leeyahay ha naqshadayn sidiisaa bal matalan wax dadka ishoodii soo jiito iyo ishii la raaca raacaan oo hadhow salaadoodii kaba jeedisaa iska jir inaad kuba samayso taas baa isagu waxa weeye uu yidhi cumar yidhi waiyaaka an tuxamira aw tusafira fataftina annaasa dadka aad finayso umuurahanna dee waa aathaar mucallaqa oo uu sheekhu halkan dee calaaqa lale si masaajidka loo dhisaya wixii kuba tacalluqsanay uu inoo soo arooriyey wey wuxuu bal matalan leeyahay cumar ina waxa dee waxaa laga yaabaaba khamiisada rasuulka ilaahay celiyey uu yihi inaha alhatni can salaati inuu ka qaatay arrinkan sakhrafa la-aanta ama dee taxmiirkan iyo tasfiirkan uu diidayo inuu kaba qaatay waana suurtagal buu leeyahay cilmi gaara oo dee gaar ahoo wax khaas ku ah tan oo uu hayay oo wuxuu soo naqlinaya halkan shaarixu xadiid ibnu maajah wariyey oo ahaa maasaa marfuuc isagoo ma cumarna uu kaba wariyay maasaa camalu qowmin qad ilaa zakhrafuu masaajidahum dad qoomkood ama qoom haddii camalkoodu xumaado masaajidooday kula kacaanu zakhrafo iyo naqshadayn iyo qurqurxin iyo dhaldhalaalin iyagoo sida kale aanu camirahayn oo kale aanu camirahayn xadiidka ibnu maaja baa wariyay reer sheekhuna wuxuu leeyay rijaaluhu thiqaat ilaa sheekhow jubaarat ibnu lmuqalis fa fii maqaal nin buu leeyahay jubaarat ibnu muqalis la idhaahyo sheekha ibnu maajaha kolley kaasaa maqaal ku sugan yahay malaha waxay la tahay way ka iyo dee waa wax cibaaro sahlan oo fudud buu kaba cabiray markuu leeyahay maqaal baa kuba sugan ee waa kasii liitaa intaas in la yidhaha maqaal baa kuba suganoo waa nin daciifa axaadiida shanta ahee uu bal maalan isaga ulaaiyaadkiisaana waa dariiqa uu ku wada wariyo dee axaadiida daciifa dhammaan ulaaiyaadkiisu dariiqiisu kaba wariyaaye bal waxa weeye lafdigaasi waa soo arooray bal umuuraha kalena way noo dambeeyaan waqaala anasu anas baa wuxuu yidhi yatabaahawna way isu faanayaanoo bihaa masaajidii bay isugu faanayaan uma laa yacmuruunahaa ma camirayaan ilaa qaliilan in yaruun mooye bal waxa weeye kolley halkan isagoo mucallaqu aan asnaynta noogaba soo naqliyey xadiid marfuuc oo abuyacla iyo ibnu khuseymiya wariyeen anas oo marfuucana macnahan baa kuba yimi oo ah inuu yihi yaأtii calىa ummatii zamanu yatabaahuna biاlmasaajidi uma laa yacmuruunaha ilaa qaliila kale abu daawuud iyana iyadoo intan uu ka kooban yahay ayay wariyeen oo laa taquumu saacatu xataa yatabaaha naasu fi lmasaajida subaxda aan soo marayba kaas bal haddaba markaa muxuu yihi dadkii waxaa dee iman doonaba waqti dadku masaajidda ay soo faanaan waa karadeedii ama qurxanteedii iyo weynideedii oo kaleo masaajidii baa la dhisayaa ama umaradu ha dhiseen madaxdu ha dhisto tujaari ha dhisto aad haba dhiseen waa la badinaya laakiin dee wixii maqsuudkii weynaayoo ahaa in lagu camiro daaco iyo dikri ilaahay iyo cilmiga nashrintiisiiyo taas tiibaa yaraanaysa oo ma camireen tacmiirkii maaha dhiskii way camireen waayo cimaaradu laba nooc bay noqotaa cimaaradan xisiyada ah taas waa kuwa way ka badbadiyeenba weye way kuwa ziyaadiyeen waxyaalo dee ka badbadinay lama yimaadeen laakiin tacmiirkii kale isna maqsuudka cimaaradiisii macnawiga ahayd ayaa yaraanaysa iyagoo tan oo way isugu faanayaan oo dee masjidkayga kiina kaba fiican ama kaba qurux badan ka waasacsan laakiin wixii maqsuudkii weynaaye looba dhisayey kiiba yaraanaya onay kuba camirin in yaruun mooyaane waxaanu kaba dhigay taas waqtiyadaa katrada masaajidiyo taasi inay waxyaalaha dee dambe waqti dambe imanaya ay tahy waqtigiisii aan jirin ibnu raslaan baa sharaxa abi daawuud kuba yidhaahaa waqtigaasi wuxuu marka dee abi daawuud baa isna qeyb leh xadiidka markuu sharxayo oo kale laa taquumu saacatu xataa yatabaha naasu fi lmasaajidi inta qeybaha kale lamay socone ayaa wuxuu dhaa dee waqtigeedna bay muuqatay qarnigii sideedaad iyo kii sagaalaad wax ka miduu joogay dee waxaana markaa shaam iyo buu sheegaya masar iyo shaam iyo qudus buu kaba hadlay intaba dowladdii mamaaligta ayaa ka talinaysay dee kolay laba dowladood oo mamaaligtiina way soo mari burjiye iyo bal matalan taas adigoo laba dowladood oo kollay kala dambeeyey way ama laba sarkashiyo burjiye adigoo laba qolon bay kala ahaayeen inta badan oo laba jinsiyo laba qowmiyadood eh markaasaa wuxuu yihi dee xoolo su isagu kaba cabiray dulmi ay kuma qaataan baabihii masaajid iyo madaaris qurux badan waayo waqtigoodni waa waqtigii madaarisi ugu badnayd laba dhisay xaggaasna aada looba camiray oo dee wax aada u qurux badan bay dhisayaan oo taas oo kale oo dee ay qurqurxinayaan naqshadaynayaan isagoo le xoolahana dee tasarufkaas oo kale may lahayd say kuba soo heleen oo kale oo bal waa wuxuu leeyahy oo wixii rasuulka ilaahi kaba warramay baa waqtigeennan aada uba muuqday bal uma laa yacmuruunaha ilaa qaliilan waqaala ibnu cabaasin wuxuu yihi latastakrifunnaha kamaa zakrafat ilyahuudu marka wanasaara laamtu waa laamtii dee laamulqasam ama jawaab qasam uba noqonaysay oo wallaahi baan ku dhaartay latusakrifunnaha waydin qurqurxin doontaan la dhalaalin doontaan zukruf waa kan dahabka laba yidhaaho oo dahab markii dambena zukruf dahabkaba ahaadee waxaa loo isticmaalay wax kastoo layskuba qurxiyaa looba isticmaalay haddaba tusakrifunnaha waydin qurxin doontaan weeyaanoo ama nuquushta lagu samaynayo iyo siyaalaha adkeynteeda looma jeedo ee waxa weeyaan laakiin naqshadaynta iyo qurxinta kale iyo dhaldhalaalka iyo waxyaalaha dee kala duwan ee laguba samaynayo kolley markaas taas baynu kuba samayn doontaan kamaa zakhrafat ilyahuudu wanasaara yahuud iyo nasaara markay weliba kutubtoodii bedeleen ama ay kaba jeesteen ku camalfalkeedii oo waxyaale ay u jeesteenbe oo marka ay kutubtoodiiyo taa ay bedeleen iyo taxriifiyeen bay macaabidooda inay qurxiyaan ay taswiiro iyo waxyaalana geliyaan iyo bal marka ay uga jeeseen si ay kuwaasi yeeleen ayaa idinkuna yeeli doontaanba muhimku waxa weeye kolley dee masaajidii in laba dhiso la adkeeyo la fiicneeyo bal matalan taasi waa wax laysba farayo oo dee acmaasha dee khayrka badanna kaba mida kuwooda uguba ahamsan kaba mid ah cimaaradeedii xisigahay dee cimaaradeeda macnawigiina ta kaba ahamsan weeye laakiin waxyaalahaas bal matalan adkeynteeda iyo waxyaalahan koryeelkeediiyo aan qeyb ka ahayne laakiin ziino daahira uunoo laga maarmi karo laga kaaftoomi karaa oo dhici kartana dadkii inay shuqlisay jeediso marka la eego waxyaalahan ay kulansatay waa tan umuurahan inoogaba suganee ta la diidaya taasba weeye ama iyada waasicinteedii iyo dheeraynteedii iyo adkaynteedii iyo kolba markay baahi jirto iyada taasi waa wax madluuba eh laakiin waa waxyaalaha aan asaaskeedii iyo dhisma adkaynteediina aan qayb kama mid ahayn waa wax ziyaada ah oo xataa ay dhahaanba markay laego noqoto baytumaal muslimiin oo kale haddii masjidka lagaba dhisayo ama baytumaalkii oo kale xoolahaas dee masaalix iyo masaariif ay le lagu bixiyay leeyihin sakhrafadu ma gelayso ruux wixiisii jeebkiisa hadduu ka bixinay bal waa halkiin isagaba ma habboona laakiin hadday noqoto baalmeydkii masaalixda ama baytumaalkii muslimiinta waxyaalaha zakhrafiya umuuraha kuba tacalluqsan bal matalan taas lagama gelinayo taasta lama laha in umuurahaas lagama geliyo bal dee markaa maalkii waqfiga ahaayoo kalena taasay noqonaysaayo wixii kale fiicnayntiisa iyo adkeyntiisu waa halkeede laakiin umuuraha sakhrafadiisa waxaa kuba tacalluqsan maalkii waqfiga laguma waqfiyey dee in la geliye maaha oo waayo wixii kale dee loogama baahna ama u baahna in loo daayo weeyaanoo lagu taasun xdثna علي بن cبد اللahi qال xadثna yعqوب بن إبراhيم بن سacد qال xadثnي أbي عن صالح بن kaysاn qاaل saalix ibnu kaysaan baa wuxuu hi xadaanaa naaficun aad bay isugu dabaqo dhow yihiin halkan sheekhu wuxuu leeyihiba waa laba taabicioo isku dabaqo labadu waa hiqo oo reer madiinaa intaasay wada kurseen waa reer madiina waa labadu waa hiqo waa laba taabici dabaqo keliya laakiin kitaab kasta taqriib dee naafic buu horreysiyaa qolada saddexaad ka dhiga saalixna wuxuu ka dhigaa qolada afraadi ana cabdallaahi ahbarahu naafic baa u waramo cabdullaahi bnu cumar baa u waramo wuxuu ugu warramay ana almasjida masjidku kaana wuxuu aha calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam waqtigii rasuulka ilaahay mabniyan mid dhisan bilabiini labin oo waxa weeyaan dee waxaan laga sameeyey oo kuba dhisnaa dhagxaan dhammaantii ma wada ahayn walow intaa labada malaa albaabka labadiisa dhinacay xijaare ay ahaayeene labinkan ah dhoobadaasun dee la engejiyey dee makasan labin taasba uu ahaa isagu kaba samaysnaa waa dhinacyadiisiiyo wixii kuba dhisnaa wa saqfuhu saqafkiisuna aljariidu oo saqafkiisana wuxuu ahaa laamaha geedka timirta oo dee caleenteeda dhaadheer iyo waxaa lagaba guro si sarabta noqoto la isbaaldhigay wa camaduhu camaduhu iyo cumuduhu labaduba waa laba jamacuun camud jamaci tiirarkiisuna khashabu nakhli waa dhirtan timirta ah jirideeda iyo qorigeedaas bay ahayd falam yazid muu ziyaadin oo fiihi masjidka rasuulka ilaahay masjidkiisa abubakrin shay-an abubakar waqtigiisii muddadna way koobnayd laba sanood bay ahayd dagaaladii xurubtii riddadiiyo taas baaba ku mashquul ahaayo muu ma waxa weeye waxba kumuu darine intii rasuulka ilaahay masjidkii uu ahaa uun ayuunbuu ahaa wax kaloo lagu darayna muu jirin wasaada fiihi cumaru cumar waa ziyaadiyey waa uu waasiciyey weeye laakiin wabanaahu waa dhisay calaa bunyaanihi fii cahdi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam halka marka leega aalaadkan iyo waxaan laguba samaynaya lagu dhisayay iyada taas isbedelkumuu keenin oo muu bedelin oo hadday tahay duub ama lebinkii baan ujeedaa iyo jariidkii iyo waxyaalaha sidii ubay hade laakiin waa kordhiyey oo dee markii loo baahday waaba kanoo wabanaahu calaa bunyaanihi fii cahdi rasuulillaahi sala allahu caley wasalam bilabini labin iyo waljariidi jariid waa caada waanu dee markaa qoryihii muddadaas jiray xarbaa galaya oo markaa way jalceen iyagii wuu bedelay oo wuxuu kuba celiyey camadahu tiraerkiisiina camadahu khashaban qori uun ama juduucda geedka timirta uma hayarahu cuhmaanu cuhmaan baa dooriyey oo bedelay cuhmaan fazaada fiihi wuxuu ku siyaadiyey ziyaadatan kaiira laba dhinacba waa ka bedelay oo midi waa xaggii marka la eego waa masaaxadiisii uu kuma fadhiyo waa kordhiyey waa ziyaadiyo uu waasiciyey midna waa waxaan aalaadkii dee binihiisa kuwiina waa bedelayoo sanbuu kuma bedelayoo wabanaa waa dhisay jidaarahu bilxijaarati almanquusha dhagax dee la qoray weeye oo dee dhagax sidiisii loo soo qaaday mehe la naqshaday macnaa la qoray taas buu kuba dhisay iyo walqasati qaso qasadna waa nuurada iyo waxaasoo dee waa la caddeeyey ama waa dhagaxan dee marka la gubo nuurada noqdo oo kale soo halkan baa bal maalan dee kuba sugnaa oo abu daawuud matigiisa kuba sugnaa alqaso aljas alqasatu aljaso taasba weeye taasuu kuba dhisay wajacala wuxuu ka dhigay camadahu tirarkiisiina min xijaarat maqoshiyadna qoryuu kaba saaro dhagxaan iyadna kuwa laba qoray ah ayuu tirarkiisiina kaba dhigay wasaqafahu ficil maadi baan kaba dhigaynaa wasaqafahu wuxuu ku saqaf ugaba dhigay oo dee uu ku saqafkiisiina kaba dhigay uu ku saqfiyay bisaaji looxa hidiya ay meelaha kaba keeni jireen waa nooxan dee saajka laba idhaaho min arfaci anwaaci lkhashaba khashabka anwaacdiisa kuwaasa kiibuu laamihii nakhiisha halkeedii ayuu saaj buu dhigay oo uu duldhigay looxa saajka laba idhaaho ayuu duldhigay bal maalan taasba weeyo umuuraha sidaasuu aalaadkiina badel laakiin isaga tiisa nafteedu dee may ahayn tasfiir cascasayntii iyo cadcadayntii iyo naqshadayn ama zakhrafadii la diidayay may ahayne masjidkii waa adkeeyey oo dhagxaan buu kaba dhigay waana kordhiyo waa waasiciyey saqafkiisiina looxaas amsaajkaa ayuu kaba dhigay oo taasa isagu ay ahaydba iyo bal matalan muub waxaana axaadiidan inoo tilmaamaysa ama xadiidku inoo tilmaamaya inuu sunnu yahay xagga masjidka dhisitaankiisa in la yska daayo tarkulquluwi fii taxsiini in lagu xeeldheeraado qurcurxantiisa iyo dhaldhalaantiisa sidiisa kale ha loo adkeeyo ha looba fiicneeyo waayo cumar iyo cuhmaan iyo iyagoo maal badan iyo futuuxaad waqtigoodii u badnaa haddana intay kuba kaaftoomin taas weeye ee adigu kolley iyadoo saxaabadii wax kaba sii joogaan way bilaabatay sakhrafada masaajidu waxaana laba idhahaa weliid ibnu cabdimalik halkanaabay kuba sugantay ayaa ugu horeeyey oo dee saxaabaduna waa in yarubaa kaba sii joogtay dad baa sii joogay dad kaleo laakiin ahlcilmiga badani way jireen oo iyaguna way ka aamuseen buu leeyahay inay arinkaa inkiraan khawfa min alfitna fitno iyagoo kaba baqanaya dee bal matalan barhkood marka looga jeedo masjidka weynayntiisa iyo quryihiiba haddii la qurxiyo isna ha la qurxiyo loogama jeedo culimmada qaar qowlkoodu yahay ha laba ruqseeyana waabay jireene laakiin bal muhimku ha la fiicnay ha la adkeeyo ha la xoogaye ha la waasiciye laakiin waxyaalaha aan asaaskan dhismaha iyo adkeyntiisa aan qayb kama mid ahayn ee qurqurxin ziyaado una iyo taxsiinaadkaas waxaa lagaba rooyay waana tan umuurahan imika ama baabka inoogaba sugnaa aathaarta uu inoo soo naqliyay waxay kuma tacaluqsanaa baabu tacaawuni fii binaa masjidi waa iskaashigii la iskaashanayay fii binaa masjid waa dee masjidka dhisitaankiisa waa khayrkaa weynba oo in laga qayb qaato oo masjidka dhisitaankiisi lagaba qayb qaato dee tacaawunkii kolley kii maal bixinayay kii gacan kaba shaqaynayay gacantiisa imaka gacan baan he arki doonaaye bal taa intuba waa tacaawune waa la iskaashiga la iskaashanayay masjidka dhisitaankiisa waxyaalaha kale nafcigoodu caamka iyo khayr kale ee iyaguna nafcigoodu caamkaiyana waa la mid uune bal taas buu baabkeediye iyo waqowli اllahi tacaala ma kana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufr ulaaika أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ما كان uma sugnaanin oo dee wax ansaxaya maha ma waxu habboonba maha lilmushrikiina gaalada an yacmuruu inay camiraan masaajid allahi masaajidii ilaahay shaahidiina xaal ay qirayaanoo calaa anfusi bilkufri dee iyagoon toobad keenin iyagoon islaamin iyagoo le gaalaan nahay baa taas aimada tafsiirka barhkood baa waxay soo naqliyaan kolley sabanusuulkii inuu ahaa iyagoo muslimiintu ay dee cabaas iyo rag la mid aha ku ceebeeyeen kufrigan iyo taasiyo uu yihi dee xumaanta iyadun baa sheegaysaana waanaa gaduleena maydaan arag dee masjidkii baanu camirnaa oo dee meydkii baanu ka shaqaynaa umuuraha shaqadiisiiyo wax taasoo ayaddu ay sooba degtay oo dee dadka mushrikiintii wax dee maa kaana yonbaqii lahum weeye inay camiraanba masaajidii ilahay dee kolley tacmiirkuna labuu noqdaa alcimaara alxisiya iyo alcimaara almacnawiya alcimaara almacnawiya aslan shaqaa kumaba laha alcimaara alxisiya oo ah dhiskiisa iyo waxyaalahaas oo kale ma loo diran karaayo nin gaala dee masjidkii isagoo ama farsamo yaqaana ama taas oo kale ma la diran karaa kolley waa masalo culimmadu ay soo qaadaan la arka dee waqtiyadeennan iyo waqtiyo horeba dad sidaasoo loo dirtay in laba arkay oo ay dhacday dee aimada qaarkood kolley qowlkoodu dee masjidkii inaan xataa aanay kaba noqon farsamo yaqaan masjidkii dhiso oo taasina iyagii way kaba dheeriyeen ehelna uma ahay taas qowlkoodu weeye kuwa iyagu halkaas kol haddii ay tahay istijaar ruux muslima waaba iyagiina dee nooc markaa idlaal baaba uguma sugane ay gacantii ama ka shaqaynayaan ama farsamadii ama waxyaalahaasoo kale ay leeyihiin oo kaleo taas laguma daayo bal marhkood yidhaa hataa jawaaskeed kuba tagaana way jiraan ama iyada tacmiirka kale dee ehelba uma aha ulaaika kuwaas xabidatu waa la buriya xabidatu way burtay acmaalahum wa fi naari hum khaaliduuna naarna way ku waarayaan inamaa yacmuru masaajid ilahi wuxun baaba ah kuwa camiraya masaajida ilaahay man aamana billahi walyowm alakhir labada cimaaraba baan leenahay wa aqaama oogay asalaata wa aata zakaata walam yakhsha aan ka cabsan ila allaha facasaa ulaa'ika kuwaasi waxay mudanyahan yakuunuu min almuhtadiina inay noqdaan oo bal markaa tacaawunkii dee imaka tacmiirkii iyo isukaashigiisii iyo waabadan way soo gelaysaa idoona waxaa camiraya ama dee shaksi ama in ka badan oo iskaashatayba dadka sifadoodu ay taa tahay inbaa masaajida kuwa camiraya ehelka waa tacmiirkooda xadaثna msdd qal xadaثna cabdالعaزيiز بن mkhtaar qal xadaثna khاld الxadاw can ckrmةa qaal لبن cabaasi wلبنihi عaliyi cabdilcasiis ibnu mukhtaar waa nin reer basro ah oo malaa xafsa bintu siriin mawaalideedii ka mid ah iyadaa iyaduba mawlo ahayd waana nin iqo oo dee atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa kutubta lixdaaba riwaayo kule dabaaqa malaa xirfadiisaa taa ahayd saasay uba timaada cikrima wuxuu yihi qaala lii wuxuu igu yidhi ibnu cabaasin waa mawlihiisii isaga xoreeyey cabdullahi ibnu cabaas aniga iyo welibnihi inankiisii caliyin cali wuxuu ku yidhi indaliqa ilaa abi saciidin abi saciidu taga caligu waa cali bnu cabdillahi bnu cabaas weeye kolley waa nin aada u qiimo badnaayoo mudnaa oo cibaado ahaan iyo aqoon iyo si kastaba oo cali cali asajaadna looba yaqaano laba odhanayay waxaa la yidhaha waqti habeenkii cali la dilay buu dhashaaba la yidhaha deetaa magaciisii laguma magacaabay kunyadiisiina laguma kunyooday ee waa khulafadan reer bani cabaasna waa ninkay abtirsiinta ku galaan cabdillaahi ibnu cabaas dee cali masaajid bay kuba galaan qolooyinkii dee abu jacfar iyo abulcabaas iyo dee ciddaas iyagu kaba dambaysay waaba halkaas baa nasabkoodu yahay haddaba labadoodu ku yidhi indaliqa waxa u kacdaan ilaa abi saciidin abi saciid waa abu saciid alkhudri fasmaca min xadiiihi xadiidkiisi kaba maqla oo xadiidkaa uu hayo macnaha waa arkan waxa weeyaan de cilmiga ruux keliya ma koobo ibnu cabaas kolley waa albaxr hiya turjumaan alqur'aan cilmigiisuna aada iyo aad buu uba badnaa haddana cilmiga ruux keliya ma koobabe isagoo cilmigiisu aada iyo aada uba badnaa ayuu amray inankiisiiyo mawlihiisiiba inay abu saciid uba tagaanoo bal waxa weeyaan ay wax ka soo maqlaan ama cilmiga ibnu cabaas ba agtiisa aan kuba sugnayn ama dee kii kuba sugnaayo laakiin sanadkiisii kaba sarreeya waayo ibnu cabaas waa ka weynaa axaadiida uu rasuulka ilaahay ka maqlayna way kaba badnaytay ibnu cabaas kaba maqle bal arrintaasba weeyaanoo dee cilmigii iyaduna tan waxa weeyaan taasaa iyada inooguba sugan u taga wax ka maqla fandalaqnaa waanu tagnay buu ihi faidaa huwa fii xaayidin waa madiina la jooga wuxuu baaban la soo kulanay isagoo ku sugan bustaan xaayidkaasoo yuslixu uu hagaajinayo uu ka shaqaynayo weeye kolley waxaa damaadayn dee jihaadna kuba iman doonta wuu waraabinayay waxaana halkaa kuba sugan in isaga iyo nin ay walaala ahaayeen oo bustaan dhex joogo oo bustaankii waraabinaya ayaan la soo kulannay bal taasba weeye halkan kolley xaafid bnu xajar kalaan buu yar leeyahay ah ninkan walaalkaa halkan nooguma sugnay laakiin jihaad buu kuma suganyao kitaabka kaba mid ah ayuu leeyahay barhkood baa waxay sheegteen qataado saxaabigii la odhanayay ibnu nucmaan inuu ahaa sheekhuna wuxuu leeyahy meetaa ma noqonayso qataada khilaafadii cali khilaafadii cumar buu dhintay dee cali masaajidna waa kan u tegayabo dee waa kaa waqtigii cali markaa ama wafaadkiisiiba ama waqtiyadaa laba dilay dhashayoo kolley qataado ma noqonaya laakiin hadal buu sheekhu dhigtay kolley nafyi caama ah oo wuxuu ihi walaysa liabi saciidin ahun shaqiiqun walaa ahun min abiihi walaa min ummihi ilaa qataada abuu saciid alkhudri ma laha walaal shaqiiq ah isku abiyi hooyayiin iyo mid xagga aaba ay ka walaalayiin iyo mid ay xagga hooye ka walaalayiin oon qataadatu bnu nucmaan ahayn qataadada markaa xagga hooye ka walaalo ahayn marka waxaa dhici karta buu leeyay ninkan la socday ina xag radaaciya waxaa ku walaalayiin laakiin aanan arag dee magaciisiyo bal cibaaradaa sheekhu kolley yidhi waa sida caynina yidhaaho halkan marka uu sharxayo oo abu saciid inaanu lahayn walaal dee qataado mooyaane wax kalaba aanu walaal ahayn kolley xaafid ibnu xajar in waxaan filayaa laba hadal oo ka duwan kan baa ku sugan kitaabkeennan aan hayno midi waxa weeyaan waa qaswatu uxud marka uu joogo iyadoo kolley jihaadna xadiidkuu kuba horreeyey laakiin jihaadka hadalkan saa ugu dhammayne oo haweeney umu saliid la yidhaaho oo dikri ku leh jihaadkii marka uxud maalintii uxud dumarkii ka qayb qaatay ahaa waraabinta dadkiiyo taas oo kale ama u toolaysay qarbadadii de ay ku waraab ay ku cabayeen iyo uba toolaysay ayaa waxa uu yidhaahaa halkaas waana maqaazi marka qaswat uxud halka dikri ummislid ay kuba sugan tahay kolley mujaradka toddobaad waxa weeyaan abu saciid iyadaa dhashay buu idhahaa abu saciid aabbihii oo malik ibnu sinaana guursaday abisaliid dabadeed abisaliid markuu kaba dhintay markaasaa wuxuunu sheegaa walow halka jihaad buu kuba sheegaaye inay awlaad ay abisaliid u dhashay ay jireen markaa dee walaalay noqonayeen xag hooyo qataadana maaha waa dad kaleba qataadatu ibnu cumaan maaha taas waa suu idhahaa haddana kitaabka aakhir meel dambe oo kaba mid ah mujaladka tobnaad kitaab aladaxi aakhirkiisa iyo dhammaadkiisa ayaa wuxuu idhaahaa umu abi saciid iyo qataada unaysaa la odhanaya halkaa waxaa ku sugan inay umu saliid ay dhashay abu saciid iyo qolooyin kale aabihiina uu guursaday abu saliid dabedii wuxuu adaaxina yidhaahaa in qataade iyo abu saciid haweeney unaysa bintu abi khaarija laydhaha baa dhashay waa hadallo malaa dee u baahan kollay isugeyn iyo bal umuuro uba baahan waana waqti hore ay kolley daftar aan lahaa buuyan kaba soo naqliyo malaa laga yaabo qabla cashar sanawaat waxyaalahan inaan ku qoray dee maka walaa aan waqtigii taxdiidinayo daftarka waxaan kaba soo guuriyey maka meeluna waya jireen marka bal waxaan leenahay halkan sidaa ku sugan marka la eega maqaasi iyo jihaad walow jihaad aanu dee abu saciid soo qaadin laakiin maqaasi buu kuma soo qaadayo waa abu saliid waxa umu saliid inay dhashayoo weliba dad ay walaalahayn sida saliid iyo faadimo oo kale ay jireen marka xagga iyo ku walaalaya waa cid aan qataado ahayn in halkaa kalena haweene kale uu yidhaha hooyadii kabadhiga maan hubsan isaabo wuxuu kuba yidhaahee bal waa hadal aad muddo daahirkiisu takhaaluf ama tacaarud inuu kaba dhexeeyo imaka tan cayni halkan hore mooye meelihiisa dambe ma eegin wuxuu isagu yidhaaha maan eegin kolley meelahana waxa laga yaaba tabcin isaga uba yahay bal waa hadal markaa aan leenahay hadalkan waxa u baahan yahay taxriir iyo dabdin buu u baahan yahay hadalka halkan nooguma sugan oo abu saciidna aanu walaalo lahayn iyada waa wax taxriir iyo dabdin u baahan waayo kitaabka ama xaafid naftiisa ayaan ka helaynaa waxyaalaha kala duwan bal markaas wuxuu yidhi haddaba faidaa huwa fii xaaidin yuslixu fa akhada ridaahu uu shaqaynaya markii hore waana nin weyne laakiin dee shaqadiisii buu jiraa beertiisii buu kaba shaqaysanaya markaa ko uu iska dhigay maradiisii kaluu iska guntan yahay oo ina shaqu kuwa jiraaye laakiin markay cilmi iyo sheegideed iyo xadiid noqotay libaaskiisii caadigaa buu soo qaatayoo fa akhada ridaahu go-iisii buu soo qaatay faxtawaa uu dooyeystay uma anshaa wuxuu bilaabay waa fadhiistay taagnidii iyo shaqadii uguma sheegina gaar buu usoo baxay oo dharkiisiibuu qaato uu dooyeysayo markaasuu bilaabay yuxadiuna inoo waramayo xataa ataa ilaa uu soo gaadhay xadiid kala duwan buu u sheegay ilaa uu yimi calaa dikri binaa lmasjidi masjidka dhisitaankiisa faqaala wuxuu hi kunaa waxaanu ahayn markii masjidka la dhisayay naxmilu kuwa qaada labinatan labinatan xabad xabad labina waa labinkiioo dee markuu engegay dee ay taas ayay soo qaadayeen labinkii xabad xabad baan soo qaadayna wa camaaru labinatayni labinatayn ama camaar ibnu yaasir laba labuu soo qaadaya isagoo xabad keliya buu soo qaadayna waa dee khayrkan uu badsanayay taasoo laba labuu soo qaadayay kolley macmar buu ka soo noqlinaya jaamiciisa inuu yidhi xabadna isaga tiisii bay ahayd rasuulka ilahina wuxuu xabadiisii anaa qaadayo bal taas bay ahayd oo midna rasuulka ilaahi buu kaba qaadayay oo bal maalan fi irtikaab mashaqa fi camal albiri wa tawqiir ra'isi walqiyaami canhu bima yatacadaa min almasaalix xibaaru sawabna xadiidka waxaa kuba sugan dee bal ruuxu inuu wax mashaqaa siyaada u adkaysto markuu khayr iyo taa laguma jiro iyo ciddii dee madaxda ahaydba oo kale xurmayntiisa iyo hawshii uu isagu qaban lahaa iyo waxyaalahaas oo kale dee in lagaba qabto oo kale dee marka imarka aan eegna siyaadada macmar ibnu raashid jaamiciisa kuba wariyay iyo dee masjidka dhisitaankiisa fadliga uu leeyahay fara'aahu nabiyu sala allahu caleyh wasalam nabigii baa arkay markaasoo fa yanfudu waa daadinayay aturaaba ciidiibuu canhu xaggiisa ka daadinayay kolley mudaaric baa lagaba cabiree waa xaaladii hore xikaayadeed ama istixdaar lisuurati almaadiya maada maxalkii bay ahayd fa nafada aturaaba canhu bay ahayde imika markii lagaba dhigay si wax imikaba la arkayo waxiiba uu joogo ruuxan xataa uula hadlaya imika uga muuqdo dee uu isagii ka dhigayo si waxay waxu muuqdaanba ayuu leeyahay waxaa dhacay markaasuu ciidiibu kaba daadinayay halkan madaxiisiiyo taas alaftiisa kuba yimi wayaquulu waxaanu odhanayay waxa camaarin camaar waa wayxa kelimo loola yimaado dee ruuxa dhib ay kuba dhacday aanu mudan oo aan de maalan beliya imtixaanma dhibbaa kuba timi dee aanu mudanahayn oo kale oo waa kelimo tilmaamaysa naxid loo naxay iyo dee naxariis loo naxariisanayo waaba iyadoo la yidhi dee arxamu camaaran waan u naxaya waan u damqanaya waaban u naxariisanaya camaar waxaa ii taalla halkan matniga taqtuluhu lfi'atu lbaaqiya ayaa ii taalla qolooyinkii kitaabka sharxay oo xaafid imaka kaba mid yahay iyo saaxib alirshaad oo kale iyo ibnu rajab isaga iyo guud ahaanba jumladan iyaga nuskadooda kuma sugna xataa xaafid waa nuskhadiisii tani maa horeba san usoo sheegnay matnigan iyo waxa weeyaan kolkol sharaxu isma laha oo qolooyinkii sharaxa sheekhu matni gaaroo uu saaray may jirin markii hore uu doonayay waana riwaayada abudar laakiin kitaabkiisii waa hadduu matnigi inaad gaar u qorto haddana sharaxi aad kusoo celiso kitaabkaa badan doono wuxuu doortay kanuu isdhexgeliyey ee imaka waa marka dambe la madbacaynayay ayaa matni lalaba madbaciyey kolkol aan waafaqsanayn riwaayadu dhiganayayo cibaarada ii taalla halkan yadcuuhum acaada damiir calaa hayri madkuuri weeye oo damiirkii baa wuxuu celiya waxaan lasoo sheeginoo markaa iyaga matiga yaalla waxa weeyaan waxa camaarin yadcuuhum ila aljanna wayadcuunahu ila annaar taas laakiin taqtulu fiat lbaqiya muslim iyo way kuma sugan tahay bal dee sa muslim kuma sugan abu saciid wuxuu dhaha intan inaanu kaban ya axmed iyo intan muu ka maqlin toos rasuulka ilaahi ugamuu maqline laakiin dad kale ayuu kaba maqlay oo waxa weeyaan un dad kale ayuu kaba maqlo abu qataada iyabuu kaba maqlay jumladan calaa kulli xaalin ruwaadda bukhaari barhkood oo kariimaya ay kaba mid yihiin ayay jumladu dhacday taqtuluhu lfiat lbaaqiya dee qolooyinkaa abudar iyo qolooyinkaasna may dhicin jumladu dee waxaana culimmadu raajax yeelaan bukhaari marka loo tiirinayo intani ziyaado inay ku noqonayso nuskhadiisa walow mutunta inoo taalla iyo tan ay nooguma wada sugantay ama matiga la madbacaysan sharaxa aan sidiisa u aqriyo xadiid waa ziyaado jirte waxa camaarin taqtuluhu waxaad dilaysa oo dili doonta alfiatu kooxda albaaqiyatu baaqiyada fiada imaamkii dee markaas daacadiisu ay waajibka ahayd daacadiisii diiday kaba baxay bal dagaal kalama hor yimi kooxdaas baa dili doonta yadcuuhum wuxuu ugu yeedhayaa ila aljanna jannadii walow dee iyagoo saxaaba ay kuma jirtay muta'awiliinna ay ahaayeen imika laakiin haddana maxay tahay dee imaamkii daacadiisu ay beecadiisu horreysay daacadiisu ay waajibkahayd cali bn abi aalib uu markaa ahaa markaa ciddii muqaabilkuna dee fiada baaqiyada ayaa xadiidkii noqonaysa muta'awiliinba haba noqdeen gees kalena janna ugu yeedhaya waa wixii janno laguma gelayo daacadii imaamkayni taasaa layskuma haystay iyagu naarta iguma yeedhayaana waa mukhaalafada iyo macsiyada iyo jaanibkaasba weeye yadcuuhum wuxuu ugu yeedhayaa ila aljannati wayadcuunahu ila annaar taas baa rasuulka ilahi kolley waa calaamtii nubuwadii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyo mucjizaadkiisii xadiidkana asxaab kala duwan baa wariyey oo ay qataadatu bnu nucmaan iyo umu salama iyo abuu hureyre iyo cabdullaahi bnu camrin iyo saxaabo kale cumaan bnu cafaan iyo rag kale ay kaga mid yihiin xadiidkan ayaa wariya waa xadiidka saxaabo kala duwan ay warisay dee arrintuna way dhacdayoo rasuulka ilaahay hadduu markii masjidkiisa la dhisayay waqtigaa uu saa lahaa sanadii koowaad baabay ahayd maxay dhacday toddobiyo soddonkii hijirada markii ay muslimiintu iskaga hor yimaadeen sifiin sifiin baa isagoo dee cali bnu abi aalib xaggiisa kaba socda ayaa ciidankii reer shaam ay dileen ciidankii reer shaam ayaa dilay toddobiyo soddonkii hijirada waana bal arrinkaase rasuulka ilaahina kaba warramay inay dee dadkaasi jiri doonaan khilaafkaasi dhici doono ay dee noqon doonto qoladii bal matalan dee fi-a lagu tiriyo inay buqaadiyiin iyo kuwo kale camaarna isagoo dee imaamka ay daacadiisu waajibka ahayd dee ka amar qaadanaya isagii u nusraynaya in la dili doono dee umuuruna siibay wada dhaceen yadcuuhum ila aljanna wayadcuunahu ila annaar gees kalena hadda maxalu shaahidku waa binaau lmasjidi waa tacaawunkan waa kan mid baa xabad lebin ay soo qaadayaan bal kuwa kale labay qaadayeen kuwa way dhisayeen kuwa ciiddii bay laaqayeen saa waxa weeyaan dal oo kale iyo bal matalan dee way ciiddii bay laaqayeen boo rasuulka ilaahay baa yidhi aduu ha gurine dadka taa waad uga khibro badan tahay ama waad uga aqoon badan tahay waa nin saxaabi ahaayo reer iyo maamo ahaayo oo kale oo markaa jaanibka u arkay isagoo ciidda sida u laaqaya siduu labinka u samaynaya ee aad uga dee raggii kale u kama yaqaana yidhi adigu iska daa guritaankoo bal waxa weeyaan dee ikhlad lahum uddiin bal matalan taas baydood waa tacawunkaa guud baa meesha wada jiray rasuulka ilaahina waa la qaadaya oo waa lakala qayb gelaya qaala wuxuu yihi yaqulu camaaru marka uu rasuulka ilaahay taa yidhi ayuu camaar yidhi ama wuxuu ku qowliya wuxuu yidhi acuudu billahi min alfitan ilaahay baa waxaan ka magangelayaa fitanta ayaan ka magangelayaa oo walow dee rasuulka ilaahay sheegay inuu isagoo jannadan ugu yeedhayo uu la dili doono haddana dee kolley waa dhib iyo fitan waxaa dhow kaa dhici doono war uma hayso uma haysidoo in ilaahay la weydiisto in dee wixii fitana uu kaa badbaadiyo bal xadiidka way nooguma suganta xataa ruuxu haba garanaya inuu ka xaqa ku taagan ee xaqa haystaba yahay marka halkan uu soo naqlinaya xadiida laa tastaciidu billahi min alfitani faina fiiha xasaada almunaafiqiin ilaahay ha weydiisanay inuu fitanta idinka badbaadiyo ha ka magangelina waayo dadka munaafiqiinta lagu gumaadaa bilxadiid kolley asal ma laha weeye oo waaba kan dee saxaabadii iyo rasuulka ilaahay hortiisiina taas baa lagaba yidhi jaanibkana waxyaalihii kale xadiidka inooguma sugnaana waa taan soo maray iyo ziyaadadan sheekhu in badan uu kaba hadlayo in fawaaida kalena waa taas tacaawunkii masjidkuna waa inooguma sugaya bawlu isticaanati binajaari wasunaci wallahu subxaana watacaala calaa aclam